wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed shamse maxamed yarow ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay tababar ku saabsan taageeridda ololaha u qariimidda haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ururada haweenka mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka odayaal dhaqan culamowdiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyskii horumarinta xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed shamso maxamed yarow ayaa ka warantay ujeedka tababarkan siminaarkun geedka weyban lagu ka hadalahay ka qaybgalka siyaasadda iyo ololeynta haweenka sidii lanka ololeeya fadi iyo unkuqaadada fadin nabadeynta iyo macali sharci dejinta insha allah in badan allaha qobodii barnaamijyo noocan ah haddana makudaalana in mayla raaye una insheegada ka dadaalna oo mar walba laku hadala lis bulaarajiyo lis xasuusiyo sidii albaab walba laka garaaca fade ooyo haweenka koonfur galbeedyo aan helo fadeen xuquuqdiyo gudoomiyaha ururka haweenka magaalada baydhabo hindiya isaaq cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay marwa dayran cabdi ayaa ka mahadceliyay tababarkan wali kale aan umahadnay wasiirada haweenka marwe shamse maxamed yarow yaana eeda umahadsanto labadu bere dardarka eed wada shalay walay argaana barnaamijkii naafada ee madaxweynahan saxiixi madaxweynaha eedaan ka mahadsanay koley way sheegeen mar walba way ni sheegahaaye dardargelintiiyo dareerta ini una mayla raay dardargelino sidii noofadaa iyo heerka una noofadaa deersin una ninku baahanyi oo ka faa'iidaysano wasiiraddan iyo mayl araayuse madaxweynaha reer koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen eed iyo eed aan mahadsanyihiin tababarkan ayaa ka qayb qaadan doona in haweenka maamulka koonfur galbeed ay dowladda dhexa ka helaan doorka ay ku leeyihiin